markaska al amiin islaamig oo ku yaalo magaalada habasweyn gaar ahaan deegaankaada masaajidda oo ay wax ka bartaan in ka badan boqol arday ah yaa waxaa ka qalin jebiyeen tiro arday gaaraysa soddon kuwaasoo la guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan ardayda shahaadada la guddoonsiiyey ayaa waxa ay barteen culumta islaamka oo uu ugu horreeyey kitaabka qur'aanka kariimka la xifdisiiyey sidoo kalena la baray tafsiirka qur-aanka kariimka ardaydani oo lagu imtixaamayey culumtii ay soo barteen ayaa waxa ay soo bandhigeen bandhig aad ay ula dhaceen culummadii iyo waalidiintii ka soo qaybgalay halkaasi iyagoo ardayduna ay ka muuqatay dadaal iyo juhdi oo ay geliyeen macallimiintooda iyo sidoo kale waalidiintii guriga ka soo diray carruurtani كيف حالك يا أختي الغالية؟
حالي على ما يرام وأنت كيف صحتك يا صديقتي؟
بخير والحمد لله ما اسمك يا أختي؟
اسمي زيروق وأنت ما اسمك؟
اسمي رملة أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني xafladda waxaa ka soo qaybgalay culimaawidiin ka kala imaatay xabaasweyn iyo sidoo kale deegaanka adha masaajidda iyo ganacsato waxa ay dhammaan culimmadii halkani ka hadlayn ay ugu baaqeen waalidiinta in machadkani ama markaskani ay garab u noqdaan sidoo kalena ay uga faa'iideeyaan culumta ama cilmiga goobtani ka baxaysa carruurtooda marka horreyse ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad celinaynaa ilaahay isaga ayaa na abuurta oo na leh islaamnimadan qaaligahna nagu hanuuniyey mar kasta meel kastaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inta awooddeenna waa u mahad celinaynaa allaha isaga ayaanu mutay in mahadda loo celiyo ilaahay waa mahadsan yahay subxaanahu wa tacaala intaa ka baacdi walaalayaal waxaa aad iyo aad mahadsan dadka culummada eh oo soo ajiibay xafladdan qiimaha badan ee qalinjibiska qur-aanka kariimka ee maaragta way mahadsan yihiin waxaa kaloo aad iyo aad u mahadsan dadkii noo soo qabanqaabiyey culummadii maaragta sidaa quraxda badan usoo qabanqaabisay iyo ardayda sidaa quraxda badan maaragtay oo loo soo tarbiyeeyey loo hagaajiyey aad iyo aad maaragtay mahadsantihiin ardayda iyo macallimiintooda iyo waalidka dhalay oo keenay maaragtay dugsiga iyo meesha wax lagu barnaa keenay ilaahay idin barakeeyo jasaakum allahu khayran sidii kalaamka ilaahay taxgeliseen od waxaa weeyaan maaragtay maanta waxaa waye maaragtay ugu horteen intaa kadib ikhwaani waxaa maaragtay wax la xuso mudan ee qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiisa iyo cilmigiisa iyo ku dhaqankiisa aad iyo aad maaragtay yaa wax maaragt la sheeg sheeg ayaa waxaa way mudan marka sidaa darteed waxaa weeyaan maaragtay qur-aanka kariimka in la barto la xifdiyo qur-aanka qur-aanka markii la xifdiyana la cayshto oo qur-aankii askaa dhumin oo iskaa fakarin cunuga wax aad siiso waxa ugu qiimaha badan wuxuu yahay inaad tarbiyo wanaagsan aad siiso maxaa yeelay tarbiyadan wanaagsan adduunkana way ku anfici asagaa mataqaana ayay anfici oo adigu kugu anfici oo ummaddu ku anfici aakharana asagay anfici oo jannada alluu ku geli adigana uu kugu anfici oo wuu kuu soo ducayn oo wuu kuu soo sadaqayni oo walad saalix oo kaa haru noqoni sidaa darteed baa adigana uu mataqaa asagana ay anfici tarbiyada wanaagsan mataqaana adigana uu kugu anfici ummaddana wuu anficiyo ummadda culays ku noqon maaye qof faa'iide leh oo ummadda wax u soo kordhiyuu noqoni waalidka marka waxaan leeyahay owlaadda inaan tarabiyeyna waa waajibna saaran inaan mataqaana u geyno haddaad adiga macallin aadahon wax baraynin in qofkii macallin oo wax bara aad u geyso oo maraakista diiniga aad geyso oo cunuga tarbiyadiisa aad ka shaqayso arrin aad iyo aad muhime waaye waana waajibna saaran nabiga sal la sl wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas'uulu can raciyati wاrajulu raacin fii ahli beyti wa huwa mas'uulu can raciyati qof walba wax baa la raaciyey wixii la raaciyeyna waa la weydiin ninka waa raaci ehelkiisa iyo dadka uu mas-uulka yaha la raaciyey maalintaa qarna waa la weydiini ilmahan marka inaan tarabiyeyno oo tarabiyo mataqaana wanaagsan aan ku barbaarinno waxaa waajibna saaran waay waxaana sidoo kale waalidiintii halkani ka hadleen ay ballanqaadeen in machadkani ay u noqon doonaan garab sidoo kalena macallimiinta ayay uga mahad celiyeen dadaalka iyo juhdiga ay carruurtooda ku bixiyeen
waxaan u malaynayaa waxaan u mahad celinaynaa dadkii meeshan fiican oo kalaamka ilaahay lagu noogu yeero oo nagu sharfo way mahadsan yihiin
dadka markii la dhaho ilmaha iskuulka markaa jaamacadda dhammeeyaa la yidhaahdo correjetion baa la samaynayaa in badan dadka hadda magaalada wada imaan lahaayeen laakiin diinta ilaahay baa carruurta dhammayso certificate baa la siin haddii la dhaho waad arkaysaan dad yar baan ku imaanaynaayo aad looma xaalaynayo marka taa waxaan leeyahay bal inmaan dadaallo annaga waalidiinta diintana si runtii hadda si fiican baa gacanta loogu hayaa sidii hore hadda alxamdulilah aad bay hadda uga fiican tahay macallimiintii ilmaha qiimaha laynoo soo saaray oo ilmihii hadda meesha wax ka akhrinayee towxiid baa la akhriyey siiraa la akhriyey xadiidaa la akhriyey luqa alcarabiya la akhriyey qur-aankiyaa la akhriyey tafsiiraa la akhriyey meesha wax laga tagay ma laha marka meesha waxaa kuu muuqda markaan waxaa had la akhrinaya dhan ilmahan meel ay binaamahay kala imaadan ma ahee goobtaasaa lagu bartaa horta halkana yaalaan wixii hadda lasoo bandhigay dhan inta laga bartaa markaan macallimiintii intaas samaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkooda laha siiyo waxaan leenahay allaahuma ajcalhum fii miisaani xasanaatihim yowma alqiyaama ilaah waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka maalinta qiyaama ugu dar markaan anigana waalidiintii haddaan nahay waan dadaalaynaa insha allahu tacaala si kastaba ha noqotee waa markii labaad ooy tiro arday ah soddon gaarayaan ay ka qalinjibiyaan maxadka alaamiin islaamig ee ku yaala magaalada adhamasaajidda ee galbeedka ismaamulka wajeer iyadoo horey tiro intan ka badanna ay shahaadooyin halkani kala hoydeen cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta adhamasaajidda galbeedka ismaamulka wajeer